madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhagax dhigay dhismaha xaafadda cusub ee xeebta luulka taasoo magaalada muqdisho ay ka hirgelinayaan ganacsada soomaaliyeed munaasabadda lagu dhagax dhigaya dhismaha xaafadan cusub ayaa xoogojoog ka ah wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya ganacsato maamulka gobolka banaadir iyo marsaraaf kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay in hirgelinta mashruucan uu tusaale u yahay soo kabashada dalka islamarkaana weji cusub uu u yeelayo dowladnimada soomaaliyeed isaga oo faray dhammaan hay-adaha dowladda inay ku garab istaagaan ganacsada soomaaliyeed sidii u guuleysan lahaa mashruucan sida laga wada dhawaajiyey maanta waa maalin runtii aada iyo aada u weyn mashruucaana waa startar waaye soomaaliyada cusub bilowgeedii waaye haddii alla yiraa waxaan rajaynaynaa sida looga wada dhawaajiyo kuwo kaloo badan inay ku soo xigaan waanaba ognahay kuwo badanaa kusoo xigi doono ayaan hore maraan hadlayaa waxaan idhi mashaariic waaweyn mega projects ayaa soo socda kani waa startarkii waaye waa bilowgii haddii alla yiraa kuwo lamida iyo kuwo ka waaweyn intaba way soo socdaan haddii alla yiraa waxaan si gaara u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa shirkadda alcasar ee runtii noqotay kuwii ugu soo horreeyey ee soo hormaray soo hormariddiinna ilaahay idankiis wax badan baad muxuu ahay ka faa'idi doontaan oo aada dheeraad doontaan kuwa gadaal dambe ka imaan doona markii ay meesha isku toosto oo ay qurxoonaato qof waliba anigana waa ikanaahun dhihi doonaa laakiin idinku ma ahidiin kuwa haddii alla yidhaah waxaanad lahaan doontaan tixgelin gaar ah wakhtiga aad timideen riskiga aad qaadateen albaabada xirnaayood furteen intaba dad badanna way idin soo raaci doonaan maalintii soomaaliya ay u baahnayd in la aamino soomaaliya waa dhul in la maal gashto fursado badan ay ka jiraan wax badan oo badan oo furus ah ayaa ka jira soomaaliya oo lacag badan iyo xoolo badan hanti badan laga tacbi karo haddii si fiican loo maalgeliyo laakiin maalgelintaasi dadka haysto baasada waxaa la yidhaah waa xaadaadoo la siisiibayo waa xanuun badan taha la yidhaah marka ninkii baaso tacban haystay khatar inuu geliyo mar walba waa ka ilaaliya marka nimanka u bareeray ee yidhi bilaashaa looga cabsanayaa soomaaliya inta yimid markay fiireen arkeen yidhi wax laga cabsado meesha ma yaalaan annagaa maalgelinayno annagaa dhisayno annagaa qalab iyo xoog iyo aqoon keenayno yidhi kan weli gadaal isu haya ee maxaanku idhahda lacagtiisii weli gadaal u haya waa ka qiimi badan yahay waana nooga macno badnaan doonaa mustaqbalka haddii ala yidhaha insha allah soomaali haddaan nahay magaalada muqdisho keliya maaha magaalooyin kaloo fara badan ayaa mashaariic waaweyn ay usoo socotaa haddii alla yidhaahdo warshado leh iyo maxaanku idhaha infrastructure leh haddii alla yidhaahdo oo dhaqaalaha waxa dalka soo kobciya kheyraadka dalka uu leeyahay looga faa'iida ay yihiin ayaa soo socda kuwaasina waxaan leenahay soo degdega ha soo daahina yaanan idinka soo hormarin in kuwaas waxaa ku jira marka dad ajnebi ah bes ma aha soomaaliyaa ku jirta xoolihii lala cararay ee dalka ammaan ma aha daraaddeed loola cararay dibadda loola cararay dalku qawaaniin iyo nidaam ma laha daraaddeed loola cararay waxaan leenahay dalku maanta ammaanna waa yahay meelo badan oo la maalgashan karo oo khayraadkuna ku badan yahay oo ammaan ah ayaa jira geeska gees marka soomaaliya oo dhan la isku soo qabto ma aha muqdisho keliya ma aha soomaaliya soomaaliya waa ballaaran tahay fursaduhuna meel walbay ka jiraane muqdisho keliya kuma koobna marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeedna war xoolihiinnii soo celiya dalka ku soo celiya mashaariicda horumarineed ee laga hirgelinaya magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa dhabaha u xaaraya sidii dadka soomaaliyeed ee qurba joogta iyo dadka ajnabiga loogu dhiirigelin lahaa maalgashiga dalka